faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan halkani waa reediyo caada kusoo dhawaada warka subax qodobada dhegeysan doontaana waxaa ugu dooran faahfaahin dheerad oo kasoo baxaysa dad shacab oo xalay lagu laayay gudaha magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug wafdig hogaaminaya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo gaaray magaalada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin dheerad oo kasoo baxaysa dagaal bilaad ka dhacay deegaanka ballewasaq hoos yimaada magaalada balambal ee gobolkani galgado guddiga doorashooyinka jubbaland oo degano ka tirsan gobolka gado ka bilaaba soo xulista xildhibaanada jubbaland dagaalamayaasha al-shabaab gudaha wadankaasi kenya kasoo qafaashay ciidamo ka tirsan buluuska wadankaasi kenya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni wafdi ballaaran hogaaminaya oo dib u laabtay magaalada garowe kadib safaro uu dalka dibadiisa ugu maqnaa intaasaad maqasheen waxaahan qodobada ugu door korana warkaas subaxee saakay goor u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subax sabtiya taaradana ku astaysan tahay shan iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkorana warka subaxa saakay warka subaxa saakay waxaa soo saaray ilana socodsiiya doona anigoo xasana iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin dhareeda ayaa kasoo baxaysa dad shacab ah oo xalay siyaabo kala duwan lagu laayay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xasan cabdiraxmaan aadan fantasig ayaa goor ruqadka teleefonka ay ku waramay xasan waa mahadsan tahay adigii dhammaan dhegeystayaasha shabakada warbaahinta radio cadaado xasanow bara saacaddu marka ay tahay labadii fiidimo ayaa mid ka mid ah askarta nabad sugidda ee galmudug waxaa lagu dilay magaalada halka loo yaqaano astaangolan deetana waxaa dhacday saacaddu markay ahayd saddexdii afartan in maleeshiyaad markaasi hubaysan ay weerareen qaar ka mid ah bulshada kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed halkaas oo marqura dadku ay maqleen duleedka magaalada gaalkacyo rasaas culus deetana waxgaradkii aqoyaanka qeybaha kala duwan ee bulshada iyo cilmaudiinka maamulada ka jira magaalada gaalkacyo ayaa dadkii ay dhibaatada soo gaartay aaday meydadkoodii xasanow ilaa iyo sagaal qofkood in ku dhow ayaa ku dhintay weerarkaasi deetana waxaa dhacday in laamaha kala duwan iyo qeybaha maamulka galmudug ay halkaasi yimaadeen oo ay baaritaano kala duwan ku sameeyeen dadkii ka dambeeyey falkaas walow aan hadda cidnana loo soo qaban laakiin arrintan waa midda ugu hadalheynta badan magaalada gaalkacyo oo dadkuna ay walaac weyn ka muujinayaan qof kastana oo kuu sheegayo in fal naxdinna uu magaaladu eh, ka dhacay waqtigan eh, islamarkaana eh, xas- eh, arrintan dabcan waa arrin udub ah oo ku cusub magaalada ee, saakay xiriiro kala duwan een, warbaahinta cadaado ay samaysay een, waxa ay xasanow sheegayaan in waktigan ay ay jiraan kulamo gaargaar ah oo u wada socda ee, bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee, taas oo lagu arinsanayo sidii falkii dhacay ee, arrintan ee, dabcan wax looga qaban lahaa islamarkaana dadkii falka ka dambeeyey cadaalada loo horkeeni lahaa Ee, laamaha amniga een, magaalada gaalkacyo ayaa iyaguna waxay sheegaan inay baaritaano kala duwan wadaan xasan arrintaasi ayaa ugu muhiimsan ee, dabcan wixii kusoo kordhana dhegeystayaasha eh, shabakada warbaahinta radio cadaado toos ayay u maqli doonaan wafdi hogaaminaya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa gaaray magaalada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose maxamed aadan socdaal ayaa warkan ka soo diray shabeellaha hoose wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa gaaray degmooyinka gobolka shabeellaha hoose oo ugu horeyso degmada marka iyo degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose wafdiga gudoomiyaha ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey dhammaan degmooyinka uu tagay waxaana ka mid ahaa degmada marka oo si diiran loogu soo dhoweeyey islamarxantaasna ay aada uga riyaaqeen imaatinkiisa bulshada inteeda kale ee ku nool degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha safarkiisa ayaa ah sidii uu xaalada nololeed ee ay ku nool yihiin dadka gobolka shabeellaha hoose uu ugu kuurgali lahaa islamarxantaasna kaalmo loo gaarsiin lahaa xili degmooyinka qaarkood maamulka hore uusan u tegi jirin balse lagu guulaystay in beelaha la wada heshiisiyo islamarxantaasna wadooyinka loo furo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa tagitaankiisa kadib waxaa warfidiyeenka la hadlay gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi waafow waxa uu ugu mahad celiyey imaatinka maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo xubnihii la socday
Ee, waxaan soo gaaray maanta ee, gudoomiyihii gobolka ama maamulkii gobolka shabeellaha hoose oo dhammaystiran ayaana soo gaaray waxaan soo dhoweynaynaa aan u taagannahay soo dhoweyntii maamulka gobolka shabeellaha hoose uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose master najaax waxaa idin leenahay marka ugu horreyso soo dhowaada soo dhowaada ku soo dhowaada dalkiina hooyo ku soo dhowaada marka caddeey degmada marka ku soo dhowaada ku soo dhowaada tuulada ceel jaalla idin leenahay maryan maxamed mukhtaar gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha hoose oo ka mid ahayd wafdigii gaaray degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dhankeeda la hadashay warbaahinta waxa ay sheegtay in baahiyaha ay qabaan bulshada ay dareensan yihiin waxaan rabaa inaad isku duubnaataan oo aad ka shaqaysaan nabadan oo aan lagu keenin beembeen iyo dhadheen laguma keenin nabadan ragaa u baxay waxaan rabaa inaad idinkana is ogaataan dadkii dhintay aad ogaataan aruurtooda iyo ma- gabdhaha maxaa layidhaha asayda u saaran iyo kuwii ka sii degayba agoonta aad daryeeshaan aad idinka is daryeeshaan aan rabaa insha allah gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim cali aadan najax ayaa ballan qaaday in bulshada ku nool gobolka gaar ahaan degmooyinka marka iyo qoryooley uu garab istaagi doono islamarxantaasna gargaar deg deg ah la gaarsiin doono lagana shaqayn doono ammaanka iyo isku furidda wadooyinka
marka waa caasimaddii gobolka shabeellaha hoose waxaan rabnaa caasimadaha waa meelaha ugu quruxda badan ugu shacabka wanaagsan ugu horumarka fiican ugu nabadda wanaagsan ee adduunka dadka oo dhan ay ku soo hiigtaan ay yimaadaan in la yimaadana la jecel yahay waxaan rabnaa maqaamkeedii inaan dib u soo celinno een, aan garab ku siinno odayaashan dhaqanka ah ciidamada halkaa taagan iyo maamulkooda oo isku duuban een, dadaallada ay wadaan ee lagu horumarinayo ee dib loogu soo celinayo biliicdii nabaddii dalxiiskii ganacsigii iyo sharaftii ay marka ku lahayd ee soomaaliya guud ahaan gaar ahaan gobolka shabeellaha Een, waxaan insha allahu tacaala la wadaagi doonaa wax walba oo fikir ah oo horumar u keenaya dadkan iyo deegaankan Een, dhammaantiina runtii waad guulaysateen Een, hadday ahaan lahayd dhinaca amniga odayaashii haweenkii maamulkii marka maanta waxay taagan tahay meel lagu faani karo waan idinku dhiirigelinaynaa in nabaddaas iyo midnimadaas ay ilaashataan
wafdiga gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey degmooyinka ku tegayey socdaal shaqo kaasi oo la xiriiray in dhammaan la furo wadooyinka islamaraxantaasna la ballaariyo howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab taasi oo ay ku tageen deegaanada sabiib iyo caanoole oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa dagaalbilaad ka dhacay degan hoos yimaada magaalada balambal ee gobolkani galgado saalax cabdulaahi aadan oo ah madaxa arrimaha bulshada magaalada balambal ee gobolkani galgaduud ayaa goorow qaadka teleefoonka iigu waramay waa jirtaa diyaalkaasi waa jirtaa meel layihahda meel balahood u dhow oo layihahdo balwasaq isla galab goorgaaban sida ilaah xogaalkaa sheegayaan in dagaal ka dhacay maaragtaye sikadiisa oo labaad filaana ku bilowday dagaalkaas uu khasaara wuxuu geystay sabal xun oo khasaarooyinkii hore oo dhici jiray ka duwan buu geystay saddex nin oo walaal ah oo iskooyo iyo isku aabba ah iyo nin ilma adeer la ah afartaas inay dhibatay ayaa la sheegayaa ma garatay oo guri dhisanaysay wallaahi hadda markii aan haata aan siyayn arrintaasna wax hadda aanaayo hore oo dadka ka dhaxaysay oo laisku dabajooyin ma jirin ma garata waa gartay dagaal toos miya mise warag si kale loo dilay wallaahi hadda de waxaan ognahay oo labada qabiil hadda qol ah oo isku kurin oo ka dhexeeyo dagaal lamaa ma jirin ciidankaana meesha ayay baraaga ku lahaayeen sida la sheegayo gurigay dhisanayeen meeshay joogeen si kaysoo maaragtaye lama filaan ayaa dagaalkaas u dhacay dadkaasna u leeday walaalaha iyo masaakiinta ma garata waa gartay
marka allaha yasir laakiin arrintaas waa dhacdo foolxun oo la yaab la weyda ma garata waa garta marka ee, dagaal bilaad miyaa ka jira deegaanka mise waa wax hadda deegaanka cusub maya deegaanka dagaalabeeleedyo waa ka jeejeen isku dhacyo waa ka jeejeen laakiin haatan labadan qolo haatan maaragtaye dhibku dhex maray dadkii haatan haddii alla kuu soo weliya xoogaa isu fiirada lahaa may ahayn ayaku ma garata marka niyo runtii dhacdo foolxun weeye allaha yasir dhacdo foolxun weeye halkaa dhimashada foolxun xun baa ka timid oo dadkaas walaalaha ah ay ku gumaadmeen waxaad sababsabeena madnaan laaan haatan waa gartay marka kolley wax kastaa ka imaan kara dhibka oo ka badan inuu ka bilowdana waa laga yaabaa ma garata waa gartay ee, meesha lagu dagaalamay ee degaan miya mise waa meel baadiye ah oo bannaan
meesha lagu dagaalamay haddii alla kuu soo wariyay waxay ahayd meel deegaana oo barkad ku taallay haddii alla kuusa nimankaan la-aan hayaa oo ay ku leeyihiin ma garata baraagti miyaa lagu soo weeraray ee, mise waa meel tuulaha joogo nimankan ay ku sugnaayeen may baraagta laftigeeda haddee yaasheedorashaha lagu kasbay iyo tuulihi waa iska dhacay laga yaabaa laakiin kolley sidaa hadda warkuu noo sheegayo baraagta laftigeeda ayaa weli meesha dhib ka dhacay ma garata guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa deegaana ka tirsan gobolka gedo ka bilaabay soo xulista xildhibaanada jubbaland cabdinuur cismaan cabdi ayaa warkan ka soo diray dolo kulankan oo ay degmada doolow soomaaliya kula yeesheen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid ah ururada bulshada qaybahooda kala duwan ee gobolka gedo gaar ahaan degmooyinka doolow baled xaabo iyo luuq ayaa ujeedadiisu ahayd wadatashi iyo wacyigelin sidoo kale furitaanka kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulada degmooyinka doolow baled xaawo iyo luuq intii shirka uu socday ayaa waxaa aad looga hadlay sida lagu soo xulayo baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ugu horeyn waxaa shirka furay gudoomiyaha degmada doolow soomaaliya bashiir xasan cabdulaahi iyo gudoomiyaha degmada luuq maxamed cabdulaahi gardhuub waxayna bulshadii kasoo qayb gashay kulanka iyo guddiga kula dardaarmeen in laga wada shaqeeyo sidii doorasho nabad ah ay uga dhici lahayd dowlad goboleedka jubbaland waxaan loo joogo guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland koleyto ayakaa in la hadli doonaa jiddahooda iyo sida sharafta leh oo shirka nooga soo qaybgasheen u soo ayideen aad iyo aad baan kaga mahad celinna oo u soo aqbasheen shirkanagu waa uun furahayey
waad dareemi kartaanoo dowlad goboleedka jubbaland waxaa gelayaa doorasho inaan u diyaargarowno afkaarta naga haddaan nahay maamulada degmooyinka waxaan diyaar u nahay inaan dhiibanno idinkoo ah dadkii matalaya bulshadana aad diyaar u noqotaan inaad dhiibataan afkaartiinna kadibna gacmo wada jir baa wax ku gooyaane annagoo midaysan inaan ilaashanno danahanaga hadday tahay mid soomaaliyeed hadday tahay midda dowlad goboleedka jubbaland aanu u diyaargarowno shalay wixii aan gacantanada ku dhisannay inaan maantana aan ilaalinno gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland xamse cabdi bare iyo qaar ka mid ah waxgaradka iyo suldaamada shirka kasoo qayb galay ayaa dhankooda sheegay in doorashada ay noqoto mid sidii la rabay ay u dhacdo islamarkaana loo baahan yahay in laga wada qayb qaato dhismaha dowladeed mabaadida guud ee ugu horey horta waxaan rabnaa inaan doorasho qabano doorashadaas aan qabanayno waxaan hagaaya sharcigaan hagaaya dastuurka dowladda jubbaland
xeerarka jubbaland maxaa qodobka labaad uu yahay oo aan doonayna inay doorashadani ay ay ku dhacdo oo aan rabna inay ilaaliso waxaan rabnaa in nabadgelyadan aad haysataan ee xalay oo dhan magaaladan aan dhex luweynaynay ee aan ku soconnay in ay wax u siyaadisa maahan inay wax u dhimin because haddii doorashadu ay ay ay keensanayn nabadgelyada kaa qabto dee doorashadu waxaa weye waxba mayna tarin sidaa darteed waa inay nabadgelyadan wax u dhimin boliis boliiska waa weyn baa idin sheegay ee aan doonayn inay nahagto markaan doorasho sameeyo qodobka saddexaad waxaa waaye waa in ay ilaaliso waxa la yidhahdo continuity-ga ama wixii socday wixii jiray inay wax kusii darto yani waxbaa jiray nabadgelyadu meel bay taagan tahay meeshaa in laga sii ambaqadaan ra'yigiinna waxaa waaye annaga wuxuu noo yahay aad iyo aad u muhiim noogu yahay yani inaad wax nagu soo siyaadisid aad iyo aad u muhiim noogu yahay inaad dhahdo war sidaas ku dara war sidaas sameeya war noocaas sameeya waa waxaan idinku nimid waxaan idinku nimid waxaa weeye laba arrimood inaan waxaan haynay ii sheegno iyo inaad wax noogu dartaan wax nin nin meeshaan isagoo la dhigaalsanay baaday naguma jiro qof qof ka soo horjeedana naguma jiro waxaan nahay dad isku dad ah isku rabitaanna haddii qof hadalkii qof si u qaato oo sida aniga aan rabay uma hadlin uu yidhaah yaan dad iskugu qaadin aan iscafin adinkana soo dhawaada noona shaqeeya waxaan idinkugu dhibnaa noogu shaqaynaysaan horta annaga meeshaan joogno waxaa la yidhaha jubbaland jubbaland markay tahayna dadkeedii baa nahay annagana taas idiin sheegi maha kulliga saasa adinka noo imaaday waxaa sii jubbaland kol koowaad waxaan ina leenahay soo dhawaada
sentidun sheegan wax xisaabtan dhinse sentidun sheegan sentidun wax xisaabtaman oo hulaan oo oo hulaan dhaqan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa gudaha waddanka kenya kasoo qafaashay ciidamo ka tirsan booliiska waddanka kenya ururka al-shabaab ayaa howlgallo ka filiyay deegaano hoostaga magaalada wajeer ee gobolka qoyi bare wadankaasi kenya waxaana kusoo qabteen askar ka tirsan booliiska waddankaasi kenya askartan oo ka mid qaybta loo yaqaana ilaalada guryaha ayaa laga afduubtay deegaanka koronta oo hoos yimaada magaalada wajeer ee gobolka qoyi bare wadankaasi kenya qoraal rasmi oo kasoo baxa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamada ay la wareegaan gacankuhaynta deegaanka islamarkaasna ay soo qafaasheen ciidamo ka tirsan booliiska wadankaasi kenya howlgal qorsheysan oo dagaalamayaasha al-shabaab ay ka fuliyeen deegaan hoos yimaada magaalada wajeer ee gobolka qoyi bare wadankaasi kenya ayaa u suurta gashay inay la wareegaan gacankuhaynta deegaanka ayna kasoo qafaashaan ciidamo ka tirsan booliiska wadankaasi kenya ayaa lagu yidhay warka kasoo baxay al-shabaab sidoo kale al-shabaab ayaa sheegay inay soo qabsadeen mooto askarta ay lahaayeen ha yeeshee faahfaahin dheeraed ah aysan ka bixin toddobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii dagaalamayaasha al-shabaab meel u dhow deegaanka amoos oo hoos yimaada gaarse ay ku weerareen kolonyo ay wateen ciidamada kenya ilaa hadda ma jirto waxwaro ka soo baxay dowladda kenya oo ku aadan la waritaanka al-shabaab ee deegaanka koronto iyo askarta laga soo qafaashay qaybo ka mid ah gobolka qoyi bare wadankaasi kenya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi din iyo wafdi balaaran hogaaminaya ayaa dib u laabtay magaalada garowe ee puntland kadib safaro uu dalka dibadiisa ugu maqnaa cabdiqani axmed maxamed ayaa warkan kasoo diray garowe ku dhowaad labaatan cishow madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dinay dalka dibadiisa ku maqnaa maanta gelinkii dambe ayuu dalka dib ugu soo laabtay wuxuuna kasoo degay garoonka diyaaradu ka haadaan kana soo degaan ee jenaraal maxamed abshir muuse airbort madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ah kusoo dhoweeyay madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash iyo gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdixakiin maxamed axmed iyo sidoo kale qaar ka mid a labada gole ee dowladda puntland intaa kadibna waxaa madaxweynaha iyo waftigiisa loo soo gelbiyey ee hoolkan nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe waxaana warbaahinta ugu horreyn la hadlay madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash isagoo madaxweynaha puntland uga warbixiya dalka intuu ka maqnaa adigoo ku maqnaa safar shaqo in lahay suukan soo celiyey nabadgelyo waxaan kuugu bushaaraynaa dalkii aad shaqada ugu maqnayd oo ilaahay kugu soo nabad celiyey nabadgelyo ayaad ugu soo noqotay waxaad ugu soo noqotay iyadoo ay bedelan tahay wakhtigii aad ka tagtay iyo wakhtigan aad timi oo ilaahay raxmaad iyo roob noo keenay oo runtii inkastooo nimco waliba nuqsaan leh inkastoo waxyeelooyin ay jireen dhimasho way jirtay xoolo waa jireen isu socodkii oo xanibnaa ayaa maxanibnay way jireen waxaanu tacsi u diraynaa ciddii ku waxyeelowday ilaahay naxariista janno ha siiyo ee, ee, isu socodka buundooyinka dhibaatada ugu weyneed waxay ahayd buundooyinka oo go'ay dariiqaa dheer oo isu socodkii uu ayaamu xanimay waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka reer puntland iyo oo ay ka- oo ka kooban ay ka mid yihiin ee, shirkadaha brifatka ah shacabka guud ahaan ee, golayaasha dowladda specially guddidii ee, loo xilsaaray intaa kadibna madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa isna ka warbixiyey safar uu ku tegay dalka dibaddiisa gaar ahaan shiinaha iyo sidoo kale dalka ethoobiya waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dhammaan ee, soo dhowayntii diiranayd iyo sida wanaagsan oo sharafta leh aan igu soo dhowayseen waxaan ilaahay sidoo kale uga mahad celinayaa raxmadda iyo nabadgelyada ilaahay uu ku manaystay degaanada puntland iyo degaanada kale soomaaliyeedba waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu intaa u sii horumariyo dalka quruxdiisa waa roob markaan soo degayn aad sabab inaan ka degaynaan moodaya dhulka siduu green u yahay iyo biyaha meelaha yaalla marka ilaahay inuu sidaa noogu hayo aafada ay wataanna awal waan laga diyaargaroobina dadka diyaargarowna aan noqonno oo buundooyinka iyo howlahaas inaan hagaajinno dabcan warku waa isugu kaaydameynaya safar dheer oo jina iyo imaaraadka iyo etoobiyan isku soo maray waxyaabo badan oo runtii aan rajaynayo inay horumarka dalka ay qayb ka qaadan doonto badan ayaan ka soo wada hadalnay warbixin ballaaran ayaan insha allah la wadaagi doonaa dowladda iyo shacabkaba Een, waxyaabo badan oo runtii aan ididiilana way ii muuqataa Een, waxaan rajaynaynaa ilaa idankiis ethiopian airline inay wakhti aan fogeyn meelaha puntland cidiladaha ka haysteen waxaa ka mid ahaa dhinacyada isu socodka ama badda ama cirka ama dhulka dekedeenna waa ogtihiin culaysyada ka jira jidkii waad aragtaan oo afartan sano kadib waa sii burbura safarada dhibka dad ka qabsada waad ogtihiin oo ruudadka internationaalka oo isku xiran aad bay noogu liitay waxyaabaha runtii xukuumad ahaan aan xoogga saarayna waxaa ka mid ah in dalku uu annaguna aan u furnaano adduunka adduunkuna noo furnaado si maalgelin nolosha bini aadamka wax ka beddesha loo helo Een, insha allah een, ballanqaadyo jidka meelihii wax ka gaareen si deg dega wax ugu qabsoomi doonaanna waan rajaynaynaa insha allah goordhow Een, waxyaabahaas oo dhan wakhti ku habboon ayaan ka warbixin doonnaa haddii ilaahayna madaxweynaha waxaa safarkiisa ku heliyay mas-uuliyiin ka socotay shirkadda diyaaradaha ee ee ethoobian airline oo la filayo inay dullamaado toosa ka bilaabaan etoobiya iyo puntland guud ahaan intaas ayuu ku dhan yahay warka subax uu soo saaray in la socodsanaygo xasana cumar axmed barhaame saaxiifana uu farsameynaya tan intaan warkan warkacay dib kulmi doono subax wanaagsan